suubkaas marka waa mid socdo waa dhimashada iyo dhaawacana waa waxa weeye konton iyo sagaal sidaasay maraysaa xolahaan aa sheegin ayaga dhibaatooyin aan yarayn laba kun iyo kob iyo tobankii ayaan soo galnay sabada sheekh shariif ciidamo loo tababaray oo dee lagu soo tababaray gudaha dalka kenya waxaan soo galnay laba kun iyo kob iyo tobankii bishii saddexaad sideedeedii baan soo galnay ilaa maanta ilaa yowmal haada xabadda saasay shacabka naga ayay ugu socotaa dowladda kenya marka xasuuqaas ayay nagu wadaa waxa weeye anagu dowlihii dhanahayay namay soo gaarin taabkana dowladda jirta weli namay soo gaarin saa darteed dowladna lala baqayo la xisaabtamayso ma jirto marka xasuuq aan caadi ahayn oo baabiin hadal iyo duunyada ayaa ka jiro gobolkan gedo dhamaanba gaar ahaan hadda disland joogo degmada ceelaf soomaaliya sagaal iyo konton dhimasho ayay mara martaa dhimasho dhaawac markaan sii geeyo xoolaha nool iska raja arrintaasi marka dowladda soomaaliya ayaan baaq u dirhayaa oo hogaaminayo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya xasuuqa meeshaan ka jiro maxaad u arki laadahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalka maxay u arki lahayiin baarlamaanka dowladda dhexe shacabka golaha shacabka senatarada maxay u arki lahayihiin xasuuqa gobolka dega ka soco dhibaatooyin awgeeba ah xasuuqii dhibaatada ay dowladda kenya lagu hayso waa inay la xisaabtamaan hadday yihiin nimankii soomaaliya loo doortay mas-uuliyaddeeda qaaday u dhaaftay hadday yihiin oo ay iska fufadhima iska fufadhiyo xag dhaadan haddaysan hayn oo kayr mas-uuliyada waa inay si toos uga xisaabtamaan meela soo farageliyaan degdegana waa inay ugu soo gaaraan dhibaatadaasaan haysato